toddobaadkan barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka waxaa marti ku ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho oo xirfad u leh dhinaca sawirqaadista iyo weliba duubista muuqaalada kala duwan ayaan sheekh oo ka tirsan v o a ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay mukhtaar nuur
mukhtaar kusoo dhawo barnaamijka su-aasha horaan ku hayo waxa weeyaan adigu waxaad tahay qof dhallinyaro ah ee magaalada muqdisho jooga oona xaggaa ka shaqeeya oo waxaad hibo u leedahay sawir qaadista bal noo sheeg sidaad u bilowday shaqadan bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaa salaamyan waxaan salaamayaa dhammaan baxda v o e da gaar ahaan adiga fursadda siiseen maanta adigu kumati qaateen barnaamijka dhalinyarada maanta marka ugu horeysa aniga waxaan markiiga hore ku dhashay wadanka imaaraadka carabta aan kusoo barbaaray kabacdi soomaaliya markii igu horeysay waxaan usoo wareegay sanadka labada kun iyo afartii oo aan garaa magaalada boosaaso aan ku dhamaystay tacliimta sare ama dugsi sare heerka dugsi sare ayaan ku dhamaystay intaas kadib waxaan bilaabay inaan ku biiray oo aan shaqalaan garay wadanka saxaafadda anigoo ka shaqeynaya editor ama sawir qaade ama cameraman iyo farsamo yaqaan anu ahaa marka muddadii aan ka shaqeynayay saxaafadda mehnada saxaafadda ama warbaahinta runtii waxyaaba badan baa arkay oo wadankii oo oo wanaag iyo horumar badan oo ay ka dhacayaan marka aniguna niyad ahaan waxaan weligeena arki jiray markaad marka internetka kale aad ka baarayso kale soomaaliya qof ku raadinayo waxaa ku muuqdaanaya sawiro aada u foolxumo runtii oo qofkii ka naxayo si sawirada abaaro dadka gaajaysan burcadbadeed iyo waxa la yaqaano dhalinyaro tahriibeysa iyo dagaal sokeeye iyo waxaas lamid ah marka taas baa xooga igu kaliftay inaan anigoo adeegsanaya khibradeyda ama xirfadda aan leeyahay qof walba hibo ilaahay siiyey inaan adeegsado in wadankeyda aan muuqaalka foosha xum inaan ka bedelo oo muuqaalo qurux badan aan soo tabiyo anuu adeegsanaya baraha bulshada oo ay caan ku tahay sida facebooka twitterka iyo wixii lamida youtube-ka haddaba wararkan inta badan aan ka maqalno ama ka yimaada soomaaliya waa warar sheega dagaal ama qarxi sidaad adigu su-aashii horead ka jawaabtay markii waxyaabaha kale way dhacdaa markayna dhacaan shaqadaada may saameysaa dabcan maadaama hadda aan ku suganayo magaalada muqdisho dhibaato waa dhacdaa wala aysan saas u badneen oo sida hadda loo boonbooninayo kale ay kusoo laalaabanayso ma ahan marka laakiin dabcan dhibaato markii dhacdo wadanka gudihiisa iyo marka warbaahinto kale lagu macnaha aada loo tabinayo iyo xoogaa lagu soo celcelinayo kale iyo xaaladda wadanka jirta xoogaa waxaa mooda in farqi weyn ka dhexeeyo tusaale ahaan maantao kale magaalada muqdisho haddii dhibaato ka dhacaan nooc kasta ha ahaatee maantao kale dhibaatadaas waa loo damaqanaya laakiin birto nolosha waa soo noqonaysaa nolosha halkii baa laga sii wadayaa marka waxyaalahan waa waxyaalaha runtii oo aan isdhehi karo waxyaalaha cajiibka aniga runtii markii hore waa la yaabay waayo ummadda waxaa moodaa in in in aysan macnaha noloshoo dhan aysan kusoo gabagabeyn oo macnaha maanta dhibaataa dhacday oo aan ka samarnay oo dhan walbana meesha wadanka ka qaxo waxa weye dadkuna waa halka noloshii kasii wadayaan ninkiina de ganacsigii horumarkiisa wadan oo halkuu kasii wadayaa macnaha maba moodo dadka inay inay yar u joojinayaan dhibaatooyinkaas iyo waxaas ka dhacayaan laakiin ay shacabku aada moodo inay uga go-an tahay inay wadankooday dhistaan oo horumarka sii wadaan oo ay ku noolaadaan marka taas waxaa moodaa taas waxay igu kaliftay in aniga laftarkeygana aan aan youtube-ka haddii ay noqoto ama sawirada aan sheekooyinkaas oo kale aan soo tegiyo dadkan qurba joogta si u daawadaan gaar ahaan qurba joogta soomaaliyeed baa targetkaygu ahaa ama iigsigiga in qurba joogta ay daawadaan bal wadankii iyago laftarkoodana waxyaalo badan ba aysan ogeen baa ka jira markii warbaahinada kala duwan markay daawadaan oo kale iyo marka ani youtube-kayga ay daawadaan isku maaha dad imelo iisoo diraya dhalinyaro dad waayeel caruuro dad kala duwan baa jira weydiin waxay leeyahay meeshan ma meeshii ma ma soomaaliya meesha kasoo tabanaysa ma meel kalaad joogtaa marka anig mar walba imalada waxa weeye soomaali ajnabiba waa laisoo diraa waa la weydiiyaa waxaa la yihahdaa meelhayga weydiinayaan goobaha ana sii tegina waa i weydiiyaan aniguna waxaan go-aansaday markii dambe in si muddo dawacnimo ah inaan baraha bulshada aniga shaksigaa leeyahay inaan kasoo tebiyo wadanka wanaangiisa iyo qoraxdiisa anigoo adeegsanaya baraha bulshada caan ku tahay soomaalida ku badan tahay maadaama soomaalida hadda mooda maalin maalinta ka dambeysa ay xoogaa ay sii fahmeyso internetka adeegsato ama baraha bulshada social media aada moodo inay kusii ay domineyso marka wanaag iyo xumaanba waa leeyahay waxaa laakiin inta badan soomaalida aan aan ku taariggelinaya aan tusayo weliba gaar ahaan qurbo joogta in wadanka macnaha dhibaato kasta ay dhacdo waxa u dhexeysa ama waxyaala baa jirta oo qarsoon ama nolosha qarsoon oo caadi warbaahinta caadiga ay soo tebin oo waaweyn oo ay jiraan oo sida caadiga oo nolosha caadiga suuqa wadooyinka si dadka si u hadlayaan waxyaala caadiga bulshada isdhexgalka bulshada si ugu muuqato goobaha oo loo dalxiis tago xagee weeye haddaan ka hadlo si gaara barnaamijyada aan youtube-ka soo geliyo barnaamijyada taxanaha ah aan youtube-keyda soo geliyo waxaa ugu saameynta badnaa barnaamijyada samafalka ah oo aan kasoo teginay magaalada muqdisho oo runtii soomaali badan oo shucuurtooda dhaqaajisay taas waxay kutuseysaa soomaalida iyo iyo soomaalida ay meel kasta ay joogaan sida ay diyaar su yihiin hiil iyo how inay wax isu qabtaan isgacama isqabsadaan oo si walaalahood ay ku caawiyaan waxaad sidoo kale adigu si dhow ula shaqaysaa dhallinyarada soomaalida adiguna waxaad tahay qof dhallinyaro ah maxay kula tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ani ma oran karo dhibaato kama jirto wadanku wadanku wuxuu wuxuu ku jiray burbur buu ku jiray in ka badan shan iyo labaatan sano sidaan uwada ogsoonahay dhalinyarada maanta waxaad moodaa waxay bahi weyn waxay u qabaan in la dhiirigeliyo oo macnaha wadankii fursadaha fursadaha fursado badan loo baneeya marka waa jiraan fursado oo dhan shaqo ha noqotay dhan waxbarasho waa jirtaa oo maasha allah waxaa moodaa horumar dhanka waxbarashada ay soomaalida ku badanayso tusaale ahaan goobaha ay laabiradayada ha noqotay goobahan macaarad oo kale markaan lasoo bandhigayo bugaagta o kale waxaa arkeysaa dhalinyaro badan oo oo soo bandhigaysa bugaag iyo waxaa lamid ah waxaa arkeysaa dhalinyaro goobaha dalxiiska ku badan waxaa arkeysaa laakiin xoogaa waxaad moodaa waxaa ka maqan meeshii dhiirigelintii in la dhiirigeliyo dhalinyarada yarada maanta wax kaa qabsan kartaan naftiina aamina wadankiina aamina waxuun waa ka qaban kartaan idinku nin walba ilaahay hibo uu siiyey isagoo u kaashanaya u fikiraya inuu wax qabsado haddana in lagu dhiirigeliyo baa looga baahan yahay marka dhalinyaro badan baa jirta oo ilaahay u fududeeyay iyagoo laftarkooda taageero xagga dadka uu dhowdhow ka helay laakiin qaar baa jira iyaguna ka niyad jabay dad badan baa jira wadanka wax badan usoo kordhin lahaa laakiin badaha ku dhintay intuu badan u tahriiba maalin walba lagalaga qaban laayahay oo badahan militarianka ku dhintaa marka taas aada xanuun weyn anigu shaksi ahaan igu beertay marka mar walbana ani markaan viidiyaasha iyo muuqaalada aan soo tebinayo waa mar walbana waa weydiiya dhalinyarada wadanka joogta waxaan yaradaa tahriibka soo aragtaan qaar badi waxay yarahdaan anagu tahriibka ma taageersanin qaar baa waxay yarahdaan anagu shaqala-aantan igu kalifte nolol fiican baa raadsananaa marka nolol fiican wadanka waa ka jirta haddii qofka si fiican indhaha u kala qaado laakiin nin walbana dee ilaahay baa duruuftiisa og isagaas og waan gartay adigu hadda sawirahaad qaadid iyo fidiyahaad duubtid waxaad soo gelisaa facebooka ama instagram ama youtube ama snapchatka maxay tahay jawaabahaad ka heshay bulshada wallaahi lama soo koobi karo aad iyo aada runtii maalin iyo habeenba horta waxaan ku yiraahdaa fariimo waxaa lagu soo diraa ama youtube-ka ama instagram-ka baraha bulshada kala duwan aan meelahan kusoo faafiyo sawirada aan geliyo runtii wanaag mooye wax xumaana kama ana arag dadweynaha weliba ugu badan qurba joogta xaqiiqdii waxa weeye taageerada taageero waan bay muujiyeen shacabka soomaaliyeed looma kala harin wallahi runtii waa waxyaabaha igu dhiirigeliyo aada moodo kasokow anigana dee saamidkiina iyo saamidkeyga inay igu taageerayeen markiigii hore oo fikraddaas igu taageerayeen laakiin shacabka soomaaliyeed si guud looma kala harin taageerida fariimo aada u qurux badan emailo dhaadheer baa liisoo dirayaa oo dadku aada igu dhiirigelinayaan qaarna xataa iyo fargareynayan way leeyihin hadda xataa u baahan tahay taageero maadiyan xataa anigu waa ka caawin karnaa iyo meelaha artigeed sidoo kale anaga kharajaadka xataa ku ku qabna iyo wallahi ma malin kartid qaar badan baa magaalada dhexdiisa xataa igu arka way way isalaamaan way la hadlaan waxay yidhahdaan sawir ma kula gali karaa oo kale marka macnaha taas waxay kutusaysaa dad qofkii macnaha waa waa waa ku faraxsan yahay adigana wuxuu ku arkayaa inaad wax wanaagsan qabatay arrimahaasoo kale waxaa runtii aad iyo aad bay waxay ii noqotay dhiirigelin inaan dadaalkii halkan kasii wado waayahay waan garteen su-aasha ugu dambeysa mukhtaar waxa weeyaan maxaad u rajeynaysaa mustaqbalkaaga insha allah ani waxaan jeclahay inaan xirfadeyda inaan sii xoojiyo oo aqoonteyda sii korarsado anigo laakiin mar walbana niyadeyda aniga ku haminaya inaan wadankeyga wax ugu qabto anigo waxbarashadan soo haddii ay noqoto wadanka hadda kasoo qaadanaya ama dawladda hadda kasoo qaadanaya inaan wadankeyga maanta sidaan wax ugu qabanayo oo kale inaan berigii oo kale inaan wax ugu sii qabto oo hawshan iyo mid ka sii weyn inaan ugu sameeyo marka mar walba mustaqbalkeyga waxaan jeclahay in arko soomaalida oo mid ah oo soomaaliya wadankeena oo horumar gaarta aniga horumarkeygana waa iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waa isku mid maanta haddaan ay horumar gaaro walaalahay oo dhan waa la siman yihiin haddii walaalahayn ay horumar gaaraan maantana anigana waa horumar baan gaaray marka runtii aniga waxaan oran karaa soomaalida waxay ku mahmaadaa dal shisheeye dhefma leh haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo lama horaan waa waa cawska jiilaal dalkeena anaga dhisan karna dalkeena anaga qurxisan karna gacmo wada jaraba wax ku gooyaan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay wadankooda ay ukacaan oo ay wanaagiisa soo tabiyaan nin walbana wuxuu samayn karo ina kaarintiisa ka qaato yaan la sugin qof kale yaan la sugin adiga waa ka bilaabi kartaa naftaada in adig naftaada hagaajisid kabacdi bulshadaada waa waa dhisi kartaa ummadana in laga shaqeeyo isu imaatikeeda inaan kala qaybsanaanteena in laga shaqeeyo waa aan ka fogaadaan leeyahay taasaan kusoo goobaya
aad iyo aad ba umahadsan tahay ayaan sheekh oonala socodsiinaysay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka